ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحك بلابانيا آيات الصدنات من سورة يوسف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وحن كسو جرني في تفسير سورة يوسف nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam dhibaatooyinkii iyo mixnadihii soo gaaray oo soo maray ayaynu qayb ka mida soo qaadan mixnadii koowaad tii isaga iyo walaalihii dhex madhay ceelka lagu riday ilaahay ka badbaadshay gurigii ninkii casiiska ahaa yimid ninkiina hadlayoo yidhi akrimii mahwaahu ninkaas nagaanshihiisa iyo la joogidda u jooga meesha wanaaji oo karaame oo taa ilaahay ugu beddelay gurigii laftiisii oo mixnad kale ka qabsatay oo gabadhii guriga joogtay ay isagii ma garanaysaa ay damaaciday middaasna mixnadaasna ilaahay ka badbaadshay oo markii ninkii sawjkeeda ahaa albaabka ku kulmeen wastabaqal baaba oo shahida shaahidu min ahlibaa meel kale lagu yidhiyo mid markhaanti oo gabadha ehelkeediiya markhaanti kacay oo qamiiskii yidhi halla fiirsho mixnadaasna uu sidaa kaga badbaaday mixnad kalea jidha oo taa la sixriidha oo xabsi iyo jeel uu gelayo oo taa ka ratimaysa lafteeda ninkii gabadhaas qabay wuxuu yidhi markuu ogaaday inuu nebi yuusuf beri yahay qamiiskiisuna gadaal ka jeexan yahay qaala innahu min kaydikunna inna kaydakunna cadiim yuusuf mayaa yuusufu acrid can haada arrinkan iyo wixii meesha ka dhacay ka jeenso cidna ha uga sheekayn suuqayga aan warkaa gelin oo ha dhihin gabadhii gurigeeda aan ku noolaa baa intaa ay dalbayso oo meelaan ka gala la ahay wararkaas ha gaarsiinin waddanka gabadhiina wuxuu ku yidhi wastakfirii lidanbik innaki kunti min alkhaadi'iin sheekadii marka way iska faaftay alakhbaar tadiir bilaa janaax bilaa jinaax alkhabar yadiir bilaa junaax janaax warku waa iska duulaa isagoo aan garbo oo ku duula lahayn wax meel ka dhacay arrintii waxay dad kale gaadhe wa qaala niswatun marka dumar waxay dhaheen waa jamaaca min annisaa niswadu koox dumara waxay dhaheen niswadaasoo filmadiinati magaalada ahaaday magaaladaas madiinatu misr dumar halkaa ku noolaa la tilmaamay inay shan dumar ahaayeen waxay dhaheen inta sheekaysteen imra'atul casiizi ninkii casiiska ah hadda adiga magacaana aadan dhab u garanayne magacyadan kaleo hadda dowladaha loo baxsho markii la sheegaa dadka yaqaana dhabu garan lahay waa ninkii dhammaayoo arrimaha maaliyadda iyo nidaamkaasoo dhan maamulayey oo wasiirulmaaliya oo kale ka dhigan imra'atulcasiis ninkii casiiska haweenaydiisii turaawiddu way dalbaysaa fataahaa shaabkeedii addoonka u ahaayoo gurigeeda ku noolaa bay can nafsihi naftiisii ka dalbaysaa dumarkaas baa saa ku sheekaysay dumar iska dabaqa hoosaana maaha dumarkan baa la yidhi waa shan dumaroo dumar waaweynah waaweyn da-da maaha dabaqada saroo dadka maaragtay dumar waxa weeye rag madaxa ay qabaan oo mid waxaa qabay baa leey ninkan casiiskaah ninkai arrimaha sharaabka u qaabilsanaa oo midi wuxuu ahaa ninkii waardiyaha xaaskiisa oo mid midkii xagga ma garanaysaa khabaaska wixii dawaaba iyo daabadaha ninkii ay qaabilsanaa xaaskiisa jeelasha ninkii haystay xaaskiisa dumarre waxaa weeyaan dad madaxa ay qabaan ibnu cabaas saasuu ku sheegay arrintii baa magaaladii gashay dumarkan baa marka waxay dhaheen imra'atulcasiiz turaawid waxaa laga qaadanayaa waxay dalbaysaa iyada xaggeeda keliya ka socda dalabku fataaha ilaa ninkan waa gateenoo qaala ladii shtaraahu min misra wuxuu la jooga addoonay gateenoo kale yuusuf fataheedii iyo khaadimkeediibay waxay ka dalbaysaa can nafsi gabadhaas waxa weeyaan martabadeedii way ku cayaadhay bay uga jeedaan ninkii iyada la noolaa oo khaadimka ahaa oo shaqaalaheeda ahaa oo kaas bayba iyadii baaba damac galay iyadoo ah ninka madaxdaa xaaskii uu qabay cidday damaacdayna wiilkaas uu yahay khaadimkaadoo addoonka ah ay addoonnimada u gateen sidaas bay gabdhahaasi dheheen weliba inay way ceebaynayaanoo inay ceebaynayaan idaafada casiiska u idaafeeyeen baa keenaysa imra'atulcasiiz ninkii dhammaado casiiska ahaa haweenaydii uu qabo gurigiisa joogtay xaaskiisa ahayd baaba turaawiddu fatahaa can nafsi ka dalbaysa ninkii dabaqadaa joogay ee reerkii noocaas ahaa ee dowladda ahaa ninkii madaxda aha xaaskiisii baa kii yaraa ee gurigooda joogay casiisnimada idaafaynteedu waa ku ceebayn waxaa layidhi nafuustu iyo dadka naftoodu badanaaba aad bay ugu iilataa inay akhbaarta dadka jaahale ama wejigale ama madaxnimada xogtooda ay helaan ka madaxda ah turaawidudan lafteeda turaawiddu way dalabtaa waxaa ficilkan wuxuu tusinayaa arrintaasi inay gabadha dabeecadba u ahayd markasta joogtu turaawid turaawid turaawid inay sijiya iyo dhaqan ay ka dhigatay mudaarican turaawiddu baa wuxuu keenayaa baa lagu leeyahay yufiidu اtajadud wاlistimraar wuxuu faa'iidaynayaa hadba cusboonaan iyo istimraar joogtay arrintaa u wadda turaawidu fataha can nafsi qad xaqiiqee waxay dhaheen gabdhihii baa hadlaya shaqafa wuu qalbi jeexay haa gabadhaas qad shaqafa yuusuf waa qalbi jeexay haa gabadhaas xubbaa min jihati jacayl qalbigeedii buu dilaash qalbiga iyo wadnaha xuubka yar oo dul saaran oo ku dahaaran jacaylka heerkaa gaaray bay qabtaa bay dheheen qad shaqafahaa xubbaa wadnahu dilaash qalbigeedow jeexay qad shaqafahaa xubba jacaylkii ilaa uu qalbigeediiyo wadnaheeda gaaray heerkaasay gaadhay wey inna annagu waxay dheheen gabdhuhu la naraaha inna iyo laamka dambe iyo hadalka ay adkaynayaan dumar waaweynoo rag madaxa qaboo shiray weeye moogta innaa anagu la naraahaa gabadha waxaan u aragnaa fii dalaalin mubiinin inay ku sugan tahay baadinimo cad waddadii toosnayd ee ka leexatay markay wiilkii la noolaa ee gurigeeda joogay ee ay gateen iyadoo nin casiisa uu qabo ay naftiisa ka dalabtay innaa la naraahaa fii dalaalin mubiin ayaan u aragnaa bay dheheen gabadhaas arrinkaasi markuu dhacay falamaa samicat gabadhii casiisku qabay markay maqashay bimakrihinna gabdhaha dhagartooda iyo hagarsigooda iyo makrigooda iyo bixadiiihinna bay ka dhigantay sheekadooda makrigaa markay maqashay ilaa iyana warku waa soo gaarayaa weliba gabdhahan inta badan ninka casiiskaa rag u shaqeeya oo dowladda uu xilal u hayabaa qaba baa lagu leeyay markay maqashay gabdhahaasaa saa ku sheekaysay ilaa maqrib waxaa loogu magacaabaya sheeko si hoose ay iskugu sheegeen bahay arsalad waa u cididhay ilihinna gabdhihiibay martiqaad ucidir gurigeediibay ugu yeedhayaa waxay tiri casumaad baa jidha qoyskii dhammaadee casiiska xaaskiisa ninkaa madaxda xaaskiisuna waa iska madax waxa weeye martiqaad baa jira bay tiri waxaa la tilmaamaa ilaa afartan dumara inay u yeedhay dumarkii shanta ahaana ku jiraanoo waagii shirka sheekaystay arsalad ilayhinna waa u cidida wa actadat waxay u darabtay u darabtay ama u diyaarisay lahunna dumarka ay martiqaadayso muttaka'a makaanu dangiigsi meelaha lagu fadhiisto fadhiyada quruxda badan ah oo weliba fadhi kaliya maaha kuwa suxulka la saarta leh oo lagu dangiigsadoo laisku tiiriyo kuwaasa u dhigta barkimaha waaweyn oo waxaa weeye haddee waa la yaqaan haddee guryaha fadhigaa yaalla noocyadaasay u diyaarisay waxaan waa jiri jireen wa aatat kulla waaxidatin wa aatat waxay siisay kulla waaxidatin oo minhunna ka mida waxay u dhiibtay ula timid sikiina midi torey bay gacanta ka gelisay waa sikiin waxbaa xadfan meesha markay u weliimada u diyaarisay iyo fadhigii waxay u soo dhigtay cunno qudaaro afkaa ka hayaan fawaakihda noocyadeedaa ku jiraa la yidhi cunu waa qudaarta midida u baahan qudaaraha qaarna midi bay u baahan qaarna uma baahna moos iyo waxba hadda midi ugama baahna moogta laakiin haddii tufaaxii iyo cambihii iyo waxaa la keena ma garanaysaa waxay u baahan yihiin mididaas in lagu lagu jeexjeexo qudaarahaasna inta badan hilib baa la socda hilibka iyo qudaaraha iyo arrimahaasaa loo keenay baa la yidhi markay u keentay wa aatat waxay u dhiibtay oo siisay kulla waaxidatin gabar kasta oo minhunna ka mida sikiinaa sikiintu waxa weeye waa midi khinjir waa torre mididaasi u dhiibtay bilaawaha ah waxaa loogu dhiibaya dee qudaartaana in lagu jarjaro u baahan cunooyinka marka meelaha caalamiga ah iyo makhaayadaha iyo huteelada noocaasoo midiriyo yaroo halkan taalla iyo wixii qaadadii iyo wixiibay saas u diyaarinayaan moogta qofkan hadduu u baahdo marka qof kasta martiqaadkiisii wuxuu ugu baahnaa inuu isticmaalo qalabka u isticmaali lahaa bay soo hordhigtay oo mididaas bay u dhiibtay waqaalad waxay tiri yuusuf bay la ballantay guriga ku jira waxay ku tiri ukhruj soo bax waqaalat ikhruj waqaalad waxay tidhi ukhruj calayhinna gabdhaha dushooda ku soo dulbax iyagoo qudaartii saas iskaga jarjaraya oo iska diyaarinaya oo sakiinihii iyo midiyihii gacanaha ku haya bay tiri ku soo dulbax iyana ma oga waxay ku baraarugeen yuusuf oo dhex maraya yuusuf oo ilaahay qurux badan siiyey oo labisan oo dhalaalaya baa soo dhex maray markaasay ku baraarugeen falammaa ra'aynahu markay arkeen ra'ayna dumarkii markay arkeen hu oo yuusufa akbarnahu waa weynayste waa la yaabeen dahshaa ku dhacday dumarkii wareer iyo baa ku dhacay waa dawafe quruxda ilaahay u dhiibay waqadacna waxay jarjareen gabdhahaasi aydiyahunna gacnahoodii jarjariddu waa sarsarid lamdidu waxbay sardhaa moog tahay meelbay qof ka goynaysaa gacantoo dhan haddiiba la kicmaysee gacnahiibay sarsareen gacnahoodii waxaa jira qofku meel wax ka tan badan oo la yaabo hadduu arko meel sidaa inuu ku dhaygago xaggaas hadduu wax si u daawanayo ama u fiirinayo ama meel himadiisi oo dhan ay aadday maskaxdiisu dhan kalena inuu shaqada ka wadaa laga yaaba ama wax ku istaagay ama gacanta wax ku hayay ama wax la mida wixii ay sidaan macnaha qudaartii iyo fawaakihdii ay midiyaha ku jarjarayeen iyagoo wadabaa yuusuf ku soo dhex maray intay isaga jamaalkiisa iyo quruxdiisa la yaabanaayeen mididiina gacantay kaga sii shaqaynayeen markaa shaygii la jarjarayey mididii inta dhaafay ayay mididii waxay gaadhay iyaga inay jirkooda isku jarjaraan oo isku sarsaraan oo isku dildilaaciyaan waqadacna aydiyahun waqulna waxay dhaheen dhammaantood wey gabdhihii kulligood afbuuxa waxay ku dhaheen xaasha lilaah ilaahay baa nasahan ilaahay wuxuu ka nasahan yahay inuu ka cajizo kanoo kale inuu abuuro inuu ka cajizo ilaahay waa ka nasahan yahay xaasha lilaah xaasha lilaah saasay dheheen maa haadaa kani mabaha basharan binu aadam in haadaa maa haadaa kani mabaha ilaa malakun malag weliba malag kariimu wanaagsan aad u qurux badanoo wanaagsan wey hadda malag mayay arkeen iyagu waxaa iskaga keen dabeecaysan binu aadamkaba malaa'igba dee haddii la sheego siday tahayba dee malaa'igtu inay yihiin khalqi ilaahay oo aad u qurux badan haddii shayaadiin iyo shaydaan iyo ibliis iyo waxaa la sheegana qof kasta war wuxuu muxuu ahaa saas foolxuma ama shaydaan ba inuu dee kaanahun kaana ru'usu shayaadiin inay shayaadiintu dee waxaa iska wada foolxun yana yihiin taasaaba iska jidha marka iyagu malag maya arage bes war waxaan bini aadamba maaha abuurkiisu waaba malag wanaagsan maa haadaa basharan in haadaa ilaa malakun kariim afkiina saasa ka dheheen qaalad waxay tiri xeelad bay gabadhaani degtay qof khidad badan bay ahayd oo dee reerkii wax maamulayey qof ka tirsan bay ahayd oo ninkeedu madax yahay qaalad waxay tiri fadalikunna kiinaas kiinaan kiinaasi alladii kii weeyaan lumtunnanii aada igu dagaasheen fiihi dhexdiis kaa igu haydaartaynayseen aa igu dagaalayseen kaa weeyaan iyagu hadda maxay gacanaha isla jareen markay arkeen yuusuf quruxdiisi soo maa kaas kee fadalikunna kiinaas oo yuusufkaan hadda idin dhex maray alladii kii weeyaan lumtunnanii aada igu dagaalayseen fii dhexis oo aniga igu ceebeynayseen waa lahaydeen nafta naftiisi way dalabtay naftiisii bay ka dalabtay wiilkan addoonkan kancaaniga ah waa kaan jacaylkiisa igu dagaalayseen hadda idinka maxaa idinku dhacay idinku hadda maxaa ku sugantihiin aaway gacnihiin markaa isjarjarayseen ma weynaan dareemayn maxaa idinkii oo dhan idinka awood badiyey inaad issarsartaan oo mididii isku sarsardhaan maxaa keenay runtaan idiin sheegin gabdhaha tihiin idinku waxba idinka qarin maya tir walaqad xaqiiqee raawadtuhu anaa ka dalbay hu oo yuusufa can nafsii naftiisa anaa ka dalbay fastacsama wuu mancuuma wuu diiday wixii aan ka dalbay ya imtanac wuu ka mancuuma waa diiday waa u caddays awalna markii hore waayada tiri maa jazaau man biahlika su-an man araada biahlika su-an oo markaa hore waayada eedda isaga ay saaraysay iminka dumarkan toos bay ugu sheegtay isagii baa diiday bay tiri istacsam waa alimtinaac اlbaliiq waa diididda xeesha dheer is-ilaalinta daran wey haddaba war baan idiin sheegay walain lam yafcal hadduusan samayn wallaahi lain lam yafcal hadduusan falin yuusuf maa aamuruhu maa aladii aamuruhu aan amrayo mawsuula iyo masiriyada maad labadaba waa lagu ogolyahy haddousan waxaan amraya samayn oo arrintan ka dalbay iminkaba yeelin layusjananna la xireen la xabiseen oo la xabiseen walayakuuna min asaakiriin nuun tawkiid almuaqala wa nuun tawkiid almuafafa alkhafiifa layusjananna la xabiseenoo la xabiseen walayakuunan min asaakiriin ahaadeen oo ahaadeen kuwa saakiriinta ay dulaysan ee liiliita araadisha ah ee dadka maaragtay soo xirxiro oo jeelasha iyo waxaas dhooban oo ka mid noqdeen toos gabdhihiiyo shirkii joogay toos ugu sheegtay hadda iminka wixii aan ka dalbe hadduusan yeelin saasuu la kulmaya markaa waxay istuudhayba jilbaab alxayaa xishoodka dharkiisii o dhan bay marakan awal way gabbanaysay bay iska tuudhay goodina waa samaysay oo jeel bay ku goodiday inuu gelayo nebigiisu hadduusan arrinkaas samayn marakan ka baqi mayso canaan iyo dagaal iyo ceeb iyo in la yidhaahdo nin naftiisii bay ka dalabtay markan ka baqi mayso laakiin markii hore way ka baqaysa arrinta markii hore way ka baqaysa ilaa markii hore labadooda udhexaysa laakiin hadda gabdhahan xogta waa gaadhay iyana way la hesheedo intay wiilkii soo dulmarisaba iyagii laftooda arrintii ku dhaceen bes marakan waa siman yihiin waxaa aragteen baan arkay weeye marka nebigiisu hadalkii waa maqal inuu arrinkaas sameeyo iyo inuu jeel galoo la xabiso wuu ka dhaxaynayaa mar hadday tiri qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi yuusuf waa yuusuf markaade weli nebi lagama dhigin rabbi yaa rabbi ilaahay assijnu jeelka iyo xabiska ayaa axabu ilaya aniga laii kalgacal badan yahay axabu la kalgacal badan yahay ilaya xaggayga mimaa kii xaggii laiga kalgacal badan yahay yadcuunanii ay igu yeerayaan ilayhi xaggiisa waxay xuno ay igu yeerayaan iyo macaasida sida ilaahay u ilaalinaya arag xabis inaan galo ayaa la ii kalgacal badanya sidaas baa la ii kalgacal badanya ilaahay buu baryaday fii khushuucin wa tadaruc zino iyo xumaan iyo gogoldhaaf iyo waxaan hadda adduunka mashaqeeyey aafaadka ah taas iyo jeel hadday tahay ilaahay jeelkaa xaggayga loo kalgacal badanya jeelkaan doortay wey laakiin gabadhii waxba kama u sheegin marakan gabadhaana hadda markii u dambaysa hadashay hadduusan samayn waxa aan ka raba bay tiri moogta hadda ficilkii iyagoo dhan buu u tiriyey mimaa yadcuunanii kulligood buu u tiriyey laanna waxa la yidhi iyagii laftoodii baa waxay dhaheen markii u goodiday bay yuusuf iyagu la hadleen kaasi waxay dhaheen waa kuu naseexaynaynaaye waxay kaa rabta yeel dee markaa waa waxay wada gaareen waxay ku dhaheen weliba warhoy jeel haysgelin xabsi waa balaaye naftaada u tug markaas iyaday waxbaba ma beegsan magaceediiyo midna waxay iyagoo igu yeereen maca tii hadashay iyo kuwaan warkooda isku meelba u socdaay ilaahu jeel baan ka doortay wey wailaa tasrif haddaadan iilin in lam tasrif bay ka dhiganta cannii xaggayga ilaahayo haddaadan iga sarfin kaydahunna hagarsigooda iyo dhagartooda asbu ilayhinna u iishan waa u iilanaya ilaahayo haddaadan iga sarfin waa kun min aljaahiliin ahaadeen kuwa jaahiliinta tadaruc iyo waxa weeye isbihinbihin ilaahaybuu sida ambiyada lagu yaqaan ilaahaybuu tuugaya fastajaaba waxaa ajibay lahu isaga rabbuhu rabbigiis baa yeelay fasarafa ilaahay wuxuu ka sarfiyey canhu yuusuf xaggiisa kaydahunna dhagartooda ilaahay baa cifadiisii iyo ismadiisii u dhowray innahu ilaahay huwa ilaahay asamiicu wey mid maqlid badan kuwa magan gala ducadooda alcaliim mid ogaal badan weeye ilaahay axwaashooda iyo dadku waxay niyada ku haysaa mixnadii saddexaad oo guriga ka dhacday na jeelkaasoo ka doortay waa mixnadii saddexaad middaan mixnadii afraad baa bilaabanaysa xumaantaa waa diiday jeelkii baa marka noqonaya mixnadii afraad in ay xiraan marka fastajaaba lahu rabbi waxaa la yidhi hadduuba sidaas dee ilaahayba uga yeelayo macajeel iyo dhibaatoo dhan ba ilahay on arrintan ka badbaasho nebi yuusuf muxuu u baryan waaye ila ala aqbali lahaaye waxaa la yidhi in jeelku lagama maarmaan yahay mar hadduu ogaaday buu wuxuu yidhi ilaahayow tan kale waa kaa mangal uma intaa ka bacdi badaa lahum waxaa u daahiray badaa lahum waa kuwe iyagii oo dhan reerkii iyo ninkii casiiska ahaa iyo la taliyayaashiisii iyo wixii hawsha ku lug lahaayoo dhan waxaa u daahiray min bacdi maa ra'aw laayaati aayaadkii intay arkeen dabadeed aayaadkaas maxay yihiin waxay arkeen oo ay ogaadeen in nebi yuusuf beri yahay inuu beri yahay wax luga uusan ku lahayn wax xumaana bay ogaadeen iyagoo ogaaday baa waxaa u soo baxday tala ah dowlad waa khatare layasjununnahu xireen oo xireen inay xidhaan oo xidhaan xataa xinin ilaa muddo ninkaa horta markaasaa la xidhaa leh arrintu waa maxay ninkan casiiskaa wuxuu rabaa weerkaan iyo sheekadan intay suuqa ka baxayso ninkan inuu xabsi galo gabadhu laakiin uu qabay waxay rabtaa in jeelku weliga uu ku jiro lagu jilciyo lagu jilciyo oo ku rafaado uu ku abaado bay iyadu rabtaa waa kale ujeeddadu wan yihiin laakiin jeelka isla wataan inuu beri yahayna waa ujeedaan markay ka quusatay inuusan ninkan xumaantaa yeelayn bay waddo kale gabadhu madh ninkeedii casiiskahaaba wuxuu ku tiri baa layidhi addoonkan cibraaniga ah ummaddiiba ugu dhex fadeexadeey sheekadaasuu suuqa gashay wuxuu dadka ku leeyahay ummadda markuu u sheekaynayo inaa anigu naftiisa ka doonay dee arrintaasaa jira inaa xidhid baa loo baahan yahay markaasuu qaatay fikraddii weliba waxaa la leeyahay intay ogeysiis bixiyeen waxay dhaheen ninkii yuusuf ahay cibraaniga ahaa sayidadiisii waan ogyihiin inuu beri yahay gabadhii sayidadiisa ahayd buu doonay abaalkiisu waa in la xiro hal la ogaado waa la xirayaa sheekadan si suuqa uga baxdo la yidhaahdo kaasaa dadkii warkaasaa lagu faafiyey layasjununnahu xataa xiin saasaa u baahirtay jeelkii ha waa la geeyey intaasaa meesha kugu jira waa la qabtay jeelkii baa la geeyey jeelku waa meel hadba maalin kasta cid la keenee wadakhala waxaa soo galay macahu yuusuf maciise assijna jeelkii fatayaani laba nin oo dhallinyaro ah laguma ballamin isma yaqaanaan isma oga yuusuf jeelkii baa la dhigay jeelkii dadkii la keenayey laba nin oo dhallinyaraha baa la keenay iyaguna markii isaga la keenay waxay iswaafaqeen meeshay iskugu yimaadeen laba nin oo dhallinyaro ah ilaa labadaani waa ninkan boqorka ah ninkan casiiska ninka ka sii sarreeyo waddankao dhan madaxweynaha guudka ah boqorka guudka ah laba ninoo u shaqayn jiray weeyaa la yidhi oo midna xagga kimista iyo rootiga iyo muufada u qaabilsanaa midna xagga sharaabka u qaabilsanaa waxaa nimankan loo soo xiray inay doonayeen ninka boqorka guuda inay sumeeyaan madaxda kuwaa sumeeya inay ninkaas sun siiyaan inay rabeen baa lagu tuhmay labadaan nin jeelkii bay soo galeen isku meel baa lagu xiray labadiinna hadday meesha yimaadeen qaala axadumaa midkood wuxuu yidhi innii anigu araani waa is arkay manaam acsiru anoo maroojinayo miiraya khamran khamro cinab baan biyo ka miirayay biyahaasoo khamre noqonayay oo aan boqorkii u miirayo boqorka aan ka nimid anoo sharaab khamro u miiraya cinabkaa cinab kii waxyaalaha khamrada laga samey ku jiraa ayaa manaam ku arka wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi innii anigu araanii waan is arkay axmilu anoo xambaaraya fowqa raasii axmilu xaala xambaaraya fowqa raasi madaxayga dushiisa khubsan kimis halka anoo canjeelooyin iyo kimis iyo rootiyaal dhalada ku wada baan is arkay khubsi baa la iska yidhahdaa noocyo badan baa loo loo sameeyaa kow khubsigaasoo taakulu dayru shimbiruhu ay ka cunayaan minhu xaggiisa haadda iyo shimbiraha baa markaa halkaas lalayo oo wax ka cunaya nabi inaa noo warran yuusufow bitaawiilihi kaa fasirkiisa arrintaan aragnay noo fasir innaa anagu naraaka waxaan ku aragnaa min almuxsiniin dadka muxsiniintaa inaad tahay ama min almuxsiniina kuwa wanaajinaya tacbiirka ru'yada fasiriddooda ru'yadaa fasirkeeda noo sheeg waxay ogaadeen baa la yidhi inuu yaqaan fasirada manaamyada iyo riyooyinka isagii marka wuxuu rabaa riyadiina inuu u fasiro waa rabaa laba arrimoodoo ka horeeyana wuxuu rabaa fasirka ka hor inuu sheego waa mare riyo fasirkeed keliya maahee aqoon badan inuu leeyahay ilaa qofku hadduu aqoon leeyahay dadkun aysan aqoon kama faa'iidaysan karaan ma oga wuxuu yaqaan iyo fanni uu yaqaan iyo wuxuu garanayo garan mayaan marka inuu markaasoo kale xataa sheego waxaas waa ku roonaa ama waa aqaanaa waa meelaha la ogol yahay inuu qofku aqoontiis sheegi karo waxaas waa garanaya waa aqrin karaa waa aqaana inuu yihahdo wuxuu kaloo rabaa dacwadii diinta iyo tawxiidkii inuu iyana nimankan ku fidiyo kabacdina wuxuu rabaa inuu u fasiro arrintii qaala wuxuu yidhi intaan horta la gaarin fasirka laa ya'tiikumaa labadiinna idiin imaan maayo dacaamun wax dacaamo iyo cunno kaasoo tursaqaanihi laydinku arsaaqayo ilaa dadka jeelasha ku jira cunnadaa loo geeyaa cunno laydinku arsaaqayo yaa idiin imaan maayo ilaa hadduu idin yimaadaba naba'tukumaa labadiinna waa idin warramayaa bitaawiilihi fasirkiisa qabla an ya'tiyakumaa intuusan idiin imaan cunnadaas intaysan idin soo gaarin baanba idiin sheegaya cunno kasta oo la rabo inaa cuntaan intaysan idiin imaan ka hor baan idiin caddaynaya oo idiin sheegaya waa waxyaalo qiibaadoo maqan taas waa idiin caddaynayaa wuxuu rabaa inuu tawxiidka ugu yeero intuusan uga jawaabin wixii ay weydiiyeen oo ilaa diintan fidinteeda iyo dacwada faafinteedu xaalad kastoo aad joogtid iyo meel kastoo aad ku sugan tahay waa inaad intaa samaynka dhisamaysa jeelkii baa diinta ku faafinaya ninka jeelkii baa diinta lagu faafinaya dad baa diin qur-aanka ku xafido diinta ku barto oo cilmi ku barto oo kutuba ku qora kutubo waaweyn dad baa ku alifay jeelashaas oo markay sii gabagabaynaya waxay dhaheen waa wixii uu qoray hebelkii jeelka ku jiro ilaahay u baahnaa in ilaahay faraj u furo meeshan ka saaro aakhiru maa ya katabahu fulaan bin fulaan bay markaas mujalladkaas kusoo gabagabaynaya markay ama bilaabayaan ama ama dhammaynayaan wuxuu kaloo u sheegay daalikumaa kiinaas warramidda waxaa qeybka aan idiin sheegayo maqiibaadka maqan mimaa buu ka ahaaday callamanii rabbi rabbigay aniga ibaray kitaab gaablownnimo maaha kaahinnimo maaha xidigis xidigeyn maaha iyo xidigis xidigaha wax laga sheego waa ilhaam iyo waxyi xag rabbi iiga imaanaya waa mima callamanii rabbi haddaba ogaada inii anigu taragtu waxaan iskaga tegay millata qowmin qole diintood laa yuuminuuna aan rumaynan bilaahi ilaah wahum iyaguna bilaakhirati hum iyagu kaafiruuna ka gaaloobay laba arrimoo waaweyn buu u sheegay ilaahay oo la rumeeyo iyo maalinka aakhiroo la rumeeyo arkaanu imaanka kuwa u waaweyn bay ka mid darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab